Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay tabcadaan dalagyada kala duwan ee ka baxa beeraha kuwaasi oo ku yaala duleedka magaalada Beledweyne. Dalagyada ay tabcadaan haweenkan waxaa ka mid ah digirta, masagada, iyo sisinta, iyagoo u iibgeeya suuqyada magaalada. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan tabcashada beeraha.
Aniga waxaan ahay beeraley beerahaasaan tabcanaa beerahaasaan dalagaasaa wax ka raadsanaa hadduu ilaahay wax naga siiyo beerta subaxii labaiyo tobankaan aadaa ilaa iyo maqrabkiina waa soo joogaa waxyaalaha aan beerta ka helno markay wax ilaahay oo naga siiyo waa ku maalaynaa nolosha haddii oo anyax cuno ama ay xoolo daaqaanna waxba lagama helo waa jirtaa mar lagu faa'iiday oo badan oo wax laga helay oo badar laga helay oo sisin laga helay oo digirgi galey laga helay misigo marna waa lagu khasaaraa daliga marna waa lagu faa'iidaa beerteeda waxaa ka baxa misigo digir sisin iyo galey caqabado badan waa lala kulmaa xoolaa daaqo biibaxaa goyso intaasba caqabad oo ku timaado waa beerta waxaan aadaa subaxdii halka saac camal aan baxaa toban saacna waa ka soo tagaa ilaan qof keligiis marna qaraf qarafaan ka siinaa marna geed hoostiisaan seexanaa toban saac waa ka imaadaa halka saacna waa baxaa maalinkaan aadinna laba saac camal markay tahay magaaladaasaan galaa ninkii uun macruuf oo wax ii qaba yidhaaho haddaan soo waayana haddana macruufkii aan kusoo leexdaa saasaan isku maareeyaa caqabadaha aan la kulmo waa dhibaato un xoololayda dad ku qabanayso oo daaqaayo waa lagugu soo daynaa geed halkaasaa la tagaa haddii aad muxuu ahaay iska canaan iska shabi aamaagtid waaba lagu garaaca markaan labaiyo tobankanta aan ka dhaqaaqo waxaan tagayaa laba sac camal waa ilaa dhagaxii waraabaale inta kasoo jirtaa beerta markaan tago waaba hal saac iyo wamaasaada soconaysaa hadday biyo baxa soo gasho galeeyaan ku abuuraa maxay ahayd sisiraan ku abuuraa waxaa kale maalintii aan biyo baxa soo gelinna badanaa nooga baxo masago